بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مطبسة عشرة الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay al-iimaanu yaziid wa yanqus amaba iimaanku waa kordhaa waana nuqsaamaa waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في العقيدة waxaaan waxoogaa aan badnayn in shaa allahu tacaala ka odhan doona aaya min kitaab illahi subxaanaه wa tacaala rabbi subxaanaه wa tacaala fii suurati الnisaa aayadda boqol soddon iyo lix ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi اladi nazla calىa rasuulih wاlkitaabi اladi anzla min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا آيadة qur-aanka oo qur-aanka madanigaa ka mid ah ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu ku bilaabayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo waxay culimmadu tilmaamaan sagaashan aayadood oo qur'aana ayaa ku soo arooray yaa ayuha aladiina aamanuu ka bilaabma suurati albaqara yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waqulu ndurna ku gebagabooba fii suurati taxriim yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbata nasuuxa sagaashankaa aayadood ee rabbi subxaanah wa tacaala uu mu'minka kula hadlaya aayad ka mida baynu joognaa waxaa salafil umma laga tilmaamaa markaaad maqashaan ilaahay oo idinku yeedhaya sifatuliimaan oo sifo dadka mu'miniinta ay jecel yihiin rabbigoodu ugu yeedho ah in dhegta wax badan loo raariciyo waayo ilaahay subxaanah wa tacaala ama wax khayr ku jiruu kuu sheegayaa oo ku farayaa ama wax shar ku jiruu kaa reebayaa aayadda tani maadaama nidhi waa aayad madaniya waxay ku soo degtay wakhti mu'miniintu ay xoog lahaayeen ama aanay ku jirin dacfigii makiga ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala iyadoo maka intaasoo qur-aanka kusoo degeen dhowr iyo toban sannadood qadaaya aliimaan lagala hadlayay ayaa haddana markii ay madiina u tallaabeen ee dowlad islaamiya dhisteen ee xoogaysteen ee caqaa'idda islaamiga inteedii ugu badnayd lagu soo sharxay suwarka makiga ah iyo qur-aanka makiga ee kusoo degay maka ku soo degay ayaa rabbi wuxuu weli leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih su-aashay culimmadu isweydiiyeen waxa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu baa la yidhi war kuwii iimaanka laga helayow wixii lagu sifeeye haddana loogu yeedhay aaminuu billahi baa haddana la yidhi marka horeba waxa lagu sifeeyey inay ahlu iimaan yihiin kuwii iimaanka laga helayow baa ilaahay yidhi subxaanah wa tacaala kadibna ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala aaminuu biاllahi warasuulih alle iyo rasuulkiisa iyo kitaabkii uu ku soo dejiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo hortii kuwii la soo dejiyey bar rumeeya baa alla leeyahy subxaana wa tacaala alimaam ibnu kaiir raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay masaladani ma aha min baabi taxsiili اlxaasil ma aha laakiin waxa weeyaan buu leeyay min baabi takmiili اlkaamil wa taqriirihi wa tahbiitih walistimraari calayh waa wax la hayay oo la rabo in la dhammaystiro waa wax la hayay oo la rabo in la sugo oo la xejiyo oo aanu marnaba nolosha imtixaanaadkeedu qofka aanay ka weecinin haddaba aayaddan dadkii koowaad ee lagula hadlayay waa kuma innaguse kuwa maynu nahy waa qur-aankii nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam ragga koowaad ee lagula hadlayana waa abibakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan iyo casharatu lmubashiriin iyo raggii la garanaya saxaabada waaweyn ahaa ayaa ilaahay wuxuu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billah haddii qoladaas lagu yidhi kuwiina iimaanka laga helaya uu iimaankiina ku sugmaamo se kororhsada innagu imisaynu u baahannahay in laynagu yidhaha ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billah balse haddii nebi maxamed ilaahay ku leeyay yaa ayuha nabiyu taqi illaah isagoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay yaa ayuha nabiyu itaqi illaah nebi allow alla ka baqa baa la yidhi alla ka cabso subxaana wa tacaala macnuu waxa weeyaan iimaanka iyo taqwada iyo alla ka cabsigu waa darajaad ayay culammadu leeyihiin la koro oo qofku uu kor ku noqdo waase dhici kartaa inuu daadego oo qofku meel hoose uu noqdo waana ahlu sunna waljamaaca qaacidada ay kaga gedisan yihiin firaqa munxarifka waxaa ka mid ah inuu iimaanku koro nuqsaamana aliimaanu yaziid wa yanqus waa qaacida min qawaacidi ahli sunna fi baabi اliimaan rabbi subxaana wa tacaala dadka mu'miniintaha markaa wuxuu ku leeyahay iimaanka xejista oo kora oo darajaadka iimaanka koru kora waayo iimaanka darajaadkiisa bini aadamku wuu ku kala sarreeya sidaa awgeed bay saxaabadu waxay aada uga faygignaayeen iimaankooda innaba inuu dhaawac gaadho aad bay u ilaalin jireen sida maanta dadka joogaa lacagta ay u ilaaliyaan si ka xoog badan bay u ilaalin jireen waxaa laga yaabaa mihaal aan had iyo goor dadka u tilmaamo waxaa ka mid a haddii gurigaaga dhexdiisa dhalo yaroo dhex taallay quraarad yar kristal yaroo cadoo miiska isaga kaa saaraa oo aad u haysatay waxaad fadhiga ku quruxsatay maalin unuu kuu yimaado waaxid geologis ah oo uu ku yidhaahdo bahashan yare miiska saaran gurigaagu war waa daymond uu ku yidhaahdo allah marka daymond lagu sheega madaxa ku xanuunaya awal miiskay saaray laakiin marka kan sanduuqaad ku qafishaa qolka qafil sanduuqa qafil islaanta waxaad tidhahdaa nabalmuftaaxaas intaa soo noqonayo cidan ayay taabanin bangi la dhigo meel la dhigo waayo wixii baa daymond noqday awal wuxuu iska ahaa wuxuu maxay cristal quraarad yaroo cad buu ahayo meesha yaalay quraaradda cadi markaa waxoogaaga quruxda unbaad uga jeeda qiimo badan kuuma lahayn laakiin hadda qiimaa loo yeelay maadaama qiimo loo yeelay waxaad ku feejig tahay sidaad u ilaalin lahayd saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waridwaan ullaahi calayhim ajmaciin iimaanka wuxuu gooyo iyo macnihiisa iyo qiimihiisa ay yaqaaneen sida daraaddeed bay waxay ilaalinayeen iimaankaasi waxay u arkayeen inuu yahay wax la xifdiyo oo la dhowro oo waa kasta oo barya ama gabal kasta oo duma uu qofka mu'minku isweydiiyo iimaankayga xagguu u socdaa ma kor buu u socdaa mise hoos baan u socdaa sida wageed baa imaam albukhaari waxa uu isagoo mucallaqa ka warinaya qaala ibnu abi mulayka buu leeyay markuu ka warramayo abwaabtaasi iimaanku inuu kordhayo nuqsaamo iyo wixii la mid ah ayuu wuxuu leeyahay ibnu abi mulayka wuxuu ka soo aroorinaya ibnu abi mulayka waa taabici taabiciintii waaweyneed ka mid ah ibnu xajar alcasqalaani fii fatxi wuxuu ku tilmaamayaa toddobaatan inuu soo gaadhay toddobaatan saxaabadii waaweyneyd ka mid ah inuu soo gaadhay laakiin isagu markan uu hadlayo masaladan ka warramayo wuxuu leeyahay adraktu halaaiina min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam kulluhum yakhaafu الnifaaqa calى nafsih ma minhum axadu yaquulu inahu calaa iimaani jibriila wa mikaa'il waxaan soo gaadhay buu leeyahy ibnu abi mulayka toddobaatan soddon ka mida saxaabadii nebi moxamed oo nin waliba nifaaqa naftiisa uu uga cabsanayo muxuu nifaaqa uga baqayaa macnaheedu waxa weeyaan nin waliba iimaankiisa wuu ilaalinaya maxaa iska beddelay ilaa hadduu ka cabsi qabo inuu nifaaq ku dhici karo mid odhan jiray anigu iimaankii jibriil ama mikaa'il baan leeyahoo laa tazaczac kutubtaba waan akhristoo cilmigaan dhammeeyey oo anigu hoosuma noqdo ma jiro waayo qur-aankay ku arkeen isagoo ilaahay ka warramayo qaar culamo ahaayo aan waxbaba ku hadhin haddana watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin wadaaddo kutub sitayoo haddana ka boodhiyey baa qur-aanku tilmaamaya aan waxba kaga hadhin sidaa daraaddeed saxaabada waxay rumaysnaayeen inuu u baahan yahay iimaankani in la ilaaliyo xadiidka maalan anas ibnu maalik uu warinayo sheekh ilalbani saxiixadiisa uu saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyahay anas ibnu maalik qadaa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam nebigay kusoo kallaheen saxaabadii nebiga qaar ka midi waxay dhahen yaa rasuula allahi halaknaa warabbi alkacba ilaahay rasuulkiisiiyo waanu halaagsanay rabbiga kacbada laanu ku dhaaranay qaala wamaa daak maxaa u halaagsanteen buu nebigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam qaaluu annifaaq annifaaq waxay leeyihiin ilaahay rasuulkiisiiyow halaaganaanu ka warramayna waa munaafaqnimo nebigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam miyaydan ashhaadan alastum tashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah miyaydan qiraynin alle subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa tawxiidka miyaydan la imanaynin haabay yidhaahdeen anigu inaan ilaahay rasuulkiisa ahay miyaydan qiraynin haabay yidhaahdeen nebigu wuxuu ku yidhi laysa daka nifaaq kaasi haddaa munaafaqnimo maaha laakiin xis murhifa bay lahaayeen waxay lahaayeen dareen soo jeeda oo nolosha oo dhan waxa kala qaalisanaa iimaankooda saa daraaddeed bay iimaankooda u soo jeedeen oo aanay oggolayn in yaroo boodhina inay fuusho dabeetana intay haddana ku soo noqdeen bay waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsan sidiioo kale weydiiyo maxaa dhacay warkiioo kale haddana ku jawaabeen munaafaqnimaa jirta bay idhaaheen nebigu calayhi salaatu wasalaam sidiioo kaleo haddana ugu jawaabay anas ibnu malik wuxuu leeyahy mar saddexaad bay nebiga u yimaadeen oo sidii oo kale ku yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam warsee wuxuu jiraan buu weydiinaya markaa maxaa jira waxay u warrameen markaa war la mida xadiidkii xandala ee riyaad saalixiin ku taqaaneen saxiixu muslimku soo arooriyey ninkii kaatibka uu ahaa min kutaab ilwaxyi nebiga calayhi salaatu wasalaam raggii waxyiga u qori jiray nin ka mid ahaa xadiidkiisii abu hurayra soo aroorinayey ee saxiixu muslim ku yaalloo kalay sheegeen oo ahaa ilaahay rasuulkiisiiyo markaanu adiga kula joogno ee aadna wacdido ee diinta noo sheegto iimaankayagu xad buu joogaa meel baanu gaadhsiisannahay marka aanu kaa tagnay carruurta iyo dumarka iyo shaqada iyo xoolaha iyo waxaa ku mashquullana waxaad mooddaa in wax iska kaaya bedeleen markay la joogaan waxay sheeganayaan ka'annamaa jannada iyo naarta ay arkayaan jannada iyo naartu inay ra'yul cayn tahay oo kale ayay sheeganayaan waayo nebi maxamed baaba wacdinaya calayhi salaatu wasalaam laakiin hadhow markaanu kaa tagna bay leeyihiin xoolihii iyo waxbaanu ku mashquullaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiidaasi waxa ugu jawaabay saxaabadaasi u timi sidaa markaa ila joogtaan tihiin haddaa ku sugnaan lahaydeen mar walba malaa'igtaa waddooyinka idinku salaami lahayd iyo furushtiinna ama guryihiinna gudahooda malaa'igtu idinku salaami lahay ka'annamaa la tilmaamayo inaa xadka basharigaaba hore u dhaafi lahaydeen oo safka malaa'igtoo kale aa ku biiri kari lahaydeen masaladani waxay tilmaamaysaa dadka kan iimaankoodu inuu kala sarreeyey masaa-ishii mubaaxa ahayd iyo xalaasha ahayd iyagoo ku dhaqmaya inay dareen ka qabeen naftooda in wax iska bedeleen iyadoo waxa iska bedelay ama ay sameeyeen wax xaaraan aanu ahayn dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xandala suu sheegaya xandala saaca wa saaca saacad iyo saacad saacad wixii xalaasha iyo mubaaxa iyo wixii alla kuu banneeyey ee jaa-iska aad samaynayso iyo saacaad iimaanka aad korinayso oo aad gaadhsiinayso xadkaasi jannada iyo naarta aad isha ku haysoo kale oo haddii dadka maanta jooga iimaankoodu aanu gaadhinba meesha ay saxaabadu lahaayeen sidii jannada iyo naarta aanu isha ku haynoo kale aanu noqonnaa oo aanu xaalaadku ahaynba xaalado ah inay carruur iyo dumar iyo intanuun u yimaadaano wixii xalaasha ay joogaan bal ee la joogo xaaraantii iyo shirkiyaadkii iyo bidicii iyo waxa kan la dabaalanayo intee buu u baahan yahay iimaankeennu markaa cusboonaysiin ama korin ama kobcin waxaynu isweydiinaynaa markaasi imisuu mafquud yahy imisaa la la'yay fii xayaatina min cilmi اliimaani wa acmaalih aqoonta iimaaneed ee iimaanku uu ku koro iyo tawxiidka iyo caqaa'iddu oo ay ka koraan masaa'il macrifo ah oo ay u koraan masaa'il qalbiya oo yaqiiniya oo uu qofku dhadhansado cibaadadu macaan la yeelato oo uu qofku janno iyo naar arko oo qofka geeriyo u muuqato oo qofka aakhiro u arko oo noloshan ay la gaabato oo la yaraato oo la macno daraato nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku imaam اطabrani uu soo saaraya cumar bn اlkhaaab laga warinayo sheekh ilhaytamina uu leeyahy isnaadkiisa waa xasan culamo kalena ay inuu fiican yahay ku tilmaamtay wuxuu nabigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam ina اliimaana layakhlaq khalaqa khaliqa khaluqa intaba waa la yidhahdaa ba yidhahda ina اliimaana layakhlaq iimaanku waa gaboobaa buu nabigu leeyahy fii jawfi axadikum midkiin gudihiisa ayuu iimaanku ku gaboobaa kamaa yakhlaqu thawb sida maradu ay u gabowdoo kale ee fas'alu llaha tacaala an yujadida aliimaana fii quluubikum ee rabbi waxaa weydiisataan buu nebi moxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam in ilaahay iimaanka ku cusboonaysiiyo quluubtiinna masaladan sharaxeedu nabigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u soo dhoweeyey waxaa jira masaa'ilka bay yidhaahdaan macnawiga ah dadku wuu kala horfahmi og yahay sida intelligencekooda ama dakaagoodu uu u kala koreeyo siday u kala garaad fiican yihiin bay u kala fahmi ogyihin laakiin waxyaabaha maxsuusaadka ah dadku inta badan isku sibay u dareemaan ama fahamku inta badan waa dhadhow yahay maalan kani inuu derbi yahay sharax badan uma baahna qofka haddaad tidhahdo taabo kan baa derbi la yidhaahdaa haddaad caqli badnayd iyo haddaad caqli yaraydba markiiba waad garanaysaa inuu derbigii marka lagu sheega lagu dhaha waa kanoo derbaa la yidhaahdaa falsafo badan iyo sharax badan uma baahna qadiyadda tan si uu nebigu u soo dhoweeyo nin caqli badan iyo nin caqli yariba uu garto iimaanku inuu gaboobo ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamay mas'alo aynu wada naqaan oo aan cilmi inooga baahnayn nin waliba waa yaqaanaa maradiisu inay gabowdo marada dushaada saarani markay caadiyaati alxayaat la kulanto waa gabowdaa humowdaa googo'daa dabeetana si aad gabowga uga ilaaliso kolba waad maydhmaydhaan had nadiifisaa ilaalisaa haddii aad iskaba danyar tahayna markay kaa dildilaacdo kolba waad tolotahayoo isku dududaa haddaad jeebka wax ku og tahayna markaad aragta inay soo gaboobaysaba waad iska tuurtaa mid kaleo cusub ayaad isku xidhaa waxaad ilaalinaysaa inaanay marada tani ka bixin xad maqbuulah waayo hadday hayliye kaa noqoto waxaad is leedahay bulshaduna waa kula yaabaysaa adna dee waabad ku ceeboobaysaa cawradaaduna dabadaabay usoo bixi doontaa haddaad waxoogaa haysatayna waxaabaad is leedahay war waaba lagu yasi doonaa haddii aad maradu aad kaaga sii xumaato sida caqliyaadka maanta jooga ay u fakeraan laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waar iimaanku quluubtiinna wuxuu ugu gaboobaa sida maradu dushiinna ugu gabowdo ee rabbi waxaa weydiisataa inuu iimaanka qalbigiinna ku cusboonaysiiyo intee dareensan in iimaanku ka gaboobayo intee dareensan inuu maydhis u baahan yaho isileeya war qalbiga dib u maydh waa daxalaystay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa alla qur-aanku tilmaamaya dadka qalbiyadooda waxaa dhababay waxaa daxaleeyey waxay kasbanayeen intee u arkaya iimaanku inuu yahay aqlaa jawhara cindah daymanka ugu qaalisan agtiisa yaalla waayo waa waxa naar kaa badbaadiya ee janno aad ku hesho wax bini aadam helo waxa ugu weyn janno iyo rabbi aragtidii subxaana wa tacaala iimaan baa lagu helaa wax bini aadam uu ka nabadgaloo balaayo laga baxsada naar baa ugu weyn iimaan baa lagaga nabadgalaa idan wax ka qaalisani ma jiro inteebaa u feejig wixii noloshiisa ugu qaalisanaa inuu ilaaliyo oo uskaga iyo boodhka ka ilaaliyo saxaabadii nebi maxamed saasay u ilaalinayeen mucaad ibnu jabal baa waxaa laga soo arooriyaa bale ibnu xajar raxmatullaahi calayhi fii fatxihi wuxuu leeyahay sanadku waa saxiix waxaa laga keenaa inuu odhan jiray ijlis binaa nu'min saaca ardadiisi iyo dadkii la socday buu wuxuu leeyahay inaa fadhiisiya aan saacad ilaahay rumaynayn miyaanay ilaahay rumaysnayn subxaana wa tacaala maya wuxuu rabaa inuu iimaankan koriyo oo kobciyo beero oo waraabiyo ina fadhiisiya buu leeya aan iimaankeenna sugnay war iimaanku wuu yaraadaa qaadhaa haddii la kobcin waayo xadu intan la ekaado ama se kaba sii yaraado ama se uu mudhxo oo muldhado oo shiiqo oo madho oo idlaado oo waxla'aan soo baxo waxaad ka garan kartaa xadiidu shafaaca kuwa naarta gale marka dambe laga soo fagayo muxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo ka soo saara ka iimaanku ay kaga hadhay xabbatu shaciir riwaayaadka qaarkood xabba min khardal riwaayaadka qaarkood ay ka sii dambaysiinayaan darra min iimaan yacni waa la kala iimaan weeye kuwii iimaanka weynaa iyagu siraadkaba hilaacay ku mareen naar iyo waxaan laysma aragee siraadkaba biduuni xisaab biliglaa lagu maray kuwii iimaankoodu meelo dhexe marayay nin faras fuushan oo kale ku mareen kuwii aan aadka u xooganayni iyagoo min makhduushin wa makduusina bay mareen kalaaliibta ka laalaada iyadoo ay dhaadhaawacday oo dacladu dhiig ka daayaan bay ka dhaafaan qaar iyagoo beerka ku gurguuranayay maraan qaarna jahannamay ku daataan kuwa jahannamo ku daata haddii iimaanku wuxuun ka sii hadhsanaabaa kolba in la soo fagaa kuwii salaadaha iyo tukan jiray baa laga soo horfagaa oo malaa'igta naarta dadka fakaysa waxay yidhahdaan ilaahu maxaanu ku garanaynaa dadkani waa dhuxdhuxuloobayne eegta baa la yidhahdaa mawaadicu sujuudka meeshii sujuuddaas naartu ma cuntee xadiidu shafaaca wuxuu tilmaamaya dadka iimaankoodu siduu kale yahay idan waxaynu u baahannahay inaynu iimaankeenna u feejignaano halka uu marayo ilaahay hadduu ina leeya ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل هدي لقول هي آياتك كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر يا عمر يا عثمان يا علي هدي كوا الله وكل هذا يا آمنوا بالله إنه انتين وبهنا إلا ينقول هذا مركز سيدا وجد بي أهل السنة وحيت الماما إيمانكم إنه يهي قول يا اعتقاد iyo camal inuu yahay weedh qalbiga degta oo guntanta inuu yahay wax carabka lagaga dhawaaqo inuu yahay acmaal jidhka ka soo baxda oo uu qofku sameeyo qur-aan badan badan oo rabbi uu soo dejiyey baa wuxuu inoo tilmaamayaa inuu iimaanku koro huwa aladii anzala asakiinata fi quluubi اlmu'miniin liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim ilaahay baa subxaana wa tacaala sakiinada iyo xasiloonida quluubta kuwa mu'miniintaa ku soo dejiyey liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku yaalay iyo hayrkiiba termadi iyo soo arooriyeen wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu yahay bidca wa situun aw bidca wa sabcuuna shucba toddobaatan iyo dhowr ama lixdan iyo dhowr gobol ama gobol inuu yahay qaybood ay u korayso laa ilaaha ila allah ay ugu hoosayso imaadat lada can اطariiq walxayaau shucbat min aliimaan xishoodku rabbi laga xishoodo iyo in la caasiyaana uu ka mid yahay shucba min shucab اliimaan saxaabadii noolayd xilli waxyigu samadu uu ka soo degayo xilli nebi maxamed wax tarbiyaynayo xilli saddex iyo toban sannadood caqiide loo sharxayay saddex iyo toban sannadood bay nusuusulcaqiida maka ku soo degayeen waxaasoo tarbiyaa soo qaatay dhowr iyo toban sannadood gacanta nebi maxamed lagu barbaariyey calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay leeyay ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi la leeyay dadkanaa nebi maxamedba barbaarin see maxaa la odhanayaa marka dadka aan joogina jiilkii nebi maxamed la noolaa ahayn dadka nool زمن الشهوات والشبهات عهد المغريات dadka nool wakti shubhadu ay tiro badan tahay shubhadu ashubah shubhu waa waxyaabaha kan dadka diintooda lagaga khalkhalgeliyo sidaa nin badan ku celceliyay casriga kan gaalnimadu waa takhasusaad cilmiya gaalnimada jaamacadaa looga baxaa brofesaro gaalnimo ku takhasusay waxaan xasuustaa axad alculamaai almuslimiin geeriyooday alla u naxariistee ayaa maalintuu muxaadaro jeediyey ayuu wuxuu tilmaamayay takhasusaadkii uu reer galbeedka ka soo bartay dabeetana wuxuu yidhi waxaan ku takhasusay fii cilmi اlkufriyaat buu yidhi afar fanni oo afartaba dictore iyo majster kusituu sheegay waa dictor rushdi fakar nin la odhan jiray two thousandkii buu dhintay alla u naxariisto wuxuu tilmaamaya waxaan ku takhasusay buu yidhi falsafa alwadci iyo wax la noocuu ku takhasusay syology iyo waxyaabahaasi oo qaybo badan oo ka midi nadariyaat kufriya idan jaamacaad baa looga takharujaa jaamacaad baa looga baxaa nadariyaadka gaalnimo kuwii ku takhasusa abnaa'i lmuslimiin dabeetana u dhiga sulamkan tacliimigaa ee waafaqsan aragtiyaha ama caqaa'idda aan ahayn caqiidada islaamiga lagu baysgareeyey waxay dhigayaan qaybo badan oo ka midi waa gaalnimo qaybo badan oo ka midi waa gaalnimo qaybo badan oo ka midina waa anfac melihii waa wada gaalnimo tib baa ka mida handasa ka mida waxyaabo badan oo anfac leh bale culuum alinsaaniya qaybo badan oo anfaclaa ku jira laakiin nadariyaad asal u ah oo kale oo gaalnimo ah baa jira oo brofesorra ku takhasuseen idan waxaan leeyahay gaalnimadu casriga kan qof kasta waa loo dhigaaba inta badanay iskuul dhigata inta badanay iskuul dhigata iyo jaamacad iyo meel soo daraasaysa waa silibas la dhigtay ka midta waa casri xoog loo faafiya gaalnimo iclaam baa faafiya buug baa faafiya kitaab baa faafiya shaneemaa faafisa media faafiya t v baa faafiya waxaa kaloo casrigan la faafiyaa muquriyaadkii iyo shahawaati nafsi waxyaabahay naftu jeceshay ilaahay subxaana wa tacaala nafta bini aadamka wuxuu ku abuuray dawaafic loogu talagalay nolosha inuu ka qayb qaato waxaa ka mid ah dawaaficda jinsiga ee isdhalka ku saabsan ee bini aadamkuba aanu jirin dee haddaanu isdhalayno tarmaynin laakiin shubahaad oo dhan baa la faafiyey xaaraan oo dhan baa la fudaydiyey hadday tahay ribo hadday tahay zino hadday tahay khamri hadday tahay mushkilad hadday waxa xumo lagu sheego oo dhan casri alfadaa'iyaat baa nooshin casri qolka yaree gurigaaga gaalka jooga dunida dabadeedu uu wacdinayo waa wacdi joogto ah wacdi joogto oo qolka hurdadaada iyo gurigaaga uu wacdinayo gaal ka soo hadlaya xaggee aakhiru dunya oo nadariyaadkiisa cilmiga iyo aragtiyiisa iyo wixiisa sheegaya idan dadka nool casriga kan intuu u baahan yahay inuu iimaankiisa koriyo oo uu ku koriyo bilcilm imaamu nawowi raxmat ullaahi calayh saxiixu muslimka markuu sharxaya waxa uu tilmaamaya uu leeyay iimaanku buu leeyay isagoo khilaafaya ahlulfalsafa ay yidhaahdaan maahiyat liimaan ma korto ayuu wuxuu leeyahy wuu koraa xata almaahiya buu tilmaamaya aslu liimaan baa kora oo bilyaqiini waalcilmi walaadilla ku kora madaa cilmika billaah ayuu iimaankaagu koraya inta aad alle aqoon u leedahay wuxuu iimaankaagu korayaa inta aad aakhira aqoon u leedahay wuxuu iimaankaagu korayaa intaad rabbi ku xidhantay wuxuu iimaankaagu korayaa intaad alle ka cabsato wuxuu iimaankaagu korayaa inta aad qafilato albaabada la yska waalo albaabadan badan ee ballaqan ee bini aadamku uu leeyahay ee shubahaadka iyo shahwaadku ay ka soo galaan inta aad iska xidho ayuu iimaankaagu korayaa sidaa ogeed buu isagoo nebigu raba calayhi salaatu wasalaam inuu inoo tilmaamo noloshu inaanay meel jooginee wax badan oo qofka soo maraya inay jirto ayuu wuxuu ku tilmaamayaa iimaanka iyo qalbiga qofka bini aadamka oo kale inuu la mid yahay dayaxaa iftiimaya marar baa daruuri soo baxdaayo maxay ku samaysaa ifkiisaba way qaraysaa way hadhaysaa laakiin daruurtu joogta maaha dee dayaxu uu iska joogaaye cabbaar markuy madoobaysay haddana ka dhaqaaqda wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku yaalla caliy bna abi aalib uu soo saaray waxa uu soo aroorinaya wuxuu leeyahy maa min alquluubi qalbun ilaa walahu saxaaba ka saxaabati alqamar ma jiro qalbi qalbiga bini aadamka ka mida ilaa iyo daruur buu leeyay buu nebigu leeyay daruuraha dayaxoo kale ka mid a yacnii nolosha fitankeeda iyo imtixaanaadkeeda waxay ku soo maraysaa wakhtiyo uu ku yaro dahaadhmo laakiin waxaad u baahan tahay meelihii lagu nadiifin jiray inaad ku cararto gaadhigaagu hadduu iskagoobo waxaad kula carartaa xaggee waa laga yaabaa inaad baadiyiyo hawd qabato iyo meel uskag iyo kudaafad badan laakiin markaad soo noqoto isagoo dhoobo ka cas markiiba waxaad kula degdegtaa meelaha lagu nadiifiyo hadday ku soo marto shubahaadka kan ama shahwaatu nafsigana ama meelaha kani qalbigu maydhis buu u baahan yahy kii nebi maxamed jibriil baa loo soo diray inuu u maydho ilaahay baa jibriil u soo dirayo inta laga soo saaray baa loo maydhay axaadiista saxiixaysaa ku soo aroortay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka kani ku tilmaamayaa qofka bini aadamkaa inuu soo maro wakhtiyo ay la kulanto waxyaabahaasi ama shubahaadka ama shahwaatu nafsiga oo qalbigiisa dabooli kara sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa inaynan ahayn wax taagan oo stagnanta wax meel qura ku sugan ee qofka bini aadamkii inuu kor iyo hoosba noqonayo inuu u baahan yahay markaasi qalbigiisa inuu in badan ka shaqeeyo oo uu cusboonaysiiyo waxaa ka mid ah axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan xadiidka uu imaamu axmed soo wariyey ama se soo saaray ee saxiixu ljaamici sagiir sheekh ilalbaanina uu ku soo saarayo wuxuu nebigu leeyahy inama alqalbu min taqallubih inama mathalu lqalbi kamathali riisha mucallaqa fii asli shajara yuqallibuha ariixu dahran libaطn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qalbigaba waxaa qalbi loogu bixiyey min taqallubi gedgadoonkiisa iska gediga kanuu iska gedinayo ee xaalado kala gedisan uu marayo daraaddeed baa qalbigaba qalbi loogu bixiyey qalbiga bini aadamku wuxuu la mid yahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sidii riisha ama baal geed guntii laga taagay oo dabayshu ay kolba dhinac u dhigayso geed haddaad guntiisa baal ka taagto baalku waa wax khafiifa hadday dabayli soo dhacdo waxa macruufa inay kolba dhinac u tuurayso nolosha imtixaanaadkeedaa dabayshana nolosha imtixaanaadkeedu mar kastoo aad nolosha joogto mumtaxan baad dhib baa ku haysata si unbaa lagu imtixaama walidaalik wuxuu u baahan yahay qofka mu'minkii inuu iimaankiisa cusboonaysiin karo nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugan sheekh ilalbani maalan dilaaluljana kitaabka la yidhahdo uu ku odhanaya sanadkiisu waa saxiix waxa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laqalbu bnu aadam asracu taqalluban min alqidri ida ijtamacat khalayaana qalbiga qofka bini aadamkahi waa ka gadgadoon badan yahay dherigu markuu kulka dhammaystirto dheriga dabka la saara eed biyo ku shubto maalan ee biyuhu ay kululaadaan maxaa ku dhaca dabku xagga hoosu kaga baxaya maadaamauu dabku xagga hoose kaga baxaya biyaha waxa kulayl badan inta hoos jirta dabeetana intaan hoos jirta ee enerjiga badan heshaa kor uu boodaysa intii saree qaboobayd baa hoos u soo noqonaysa kolba biyaha inta xagga sare usoo baxda hawada la kulmaysa intaasaa qaboobaysa dabeetana dabeetana wuxuu dherigu bilaabayaa inuu budhbudhleeyo datswy uu dheriga kani u leeyahay uu biyuhu u buqbuqleeyiin kolba inta hoosaa kulayl badan inta sare hawada la kulantay baa qaboobaysa dabeetana biyuhu way islaba rogayaan dheriga sidaa u kululaaday ee biyuhu ay dhammaystirmeen kulaylkiisa islaba rogaya sida uu isu laba rogaya buu nebi moxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam qalbiga bini aadamkii wuu iska laba rog badan yahay idan intee baad u feejig tahay hoostaada dherigan ka karaya inaad qaboojiso intee baad u soo jeedaa dheriga kan inaad damiso ama aad qaboojin kartid waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaa markaa ka mid ahaan jirtay inuu in badan ilaahay baryo xadiiskii saxiixu muslimka ku yaalay allahuma musarif alquluub sarif qalbi calaa taacatik ama shahr ibnu xawshab xadiidkii uu ka warinaya um almu'miniin ee culammadu sanadkiisa maqaal ka sheegaan culammada badhna ay leeyihiin waa xujogal maxaa lagu tilmaamayay gabadhaasi ummahaatulmu'miniinka ka mid a la yidhi markuu nebigu gurigaaga joogo maxaa ducooyinkiisa ugu badnaa waxay tihi ducada ugu badan ee uu akhriyi jiray nebigu waxay ahayd allahuma ya muqalib alquluubi habit qalbi calaa diinik nebi maxamed baa wuxuu rabbi weydiisanayaa ilaaha qalbiga bini aadamka gegediyaa inuu qalbigiisa diinta ku sugo ikhwatii fi lcaqiida marka waxaynu u baahanay inaynu fahamno yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih baraan tafsiirka akhristay iyo baraan kutub bartay iyo macrifa baan leeyahay quri kuguma filee waxaad u baahantahay mujaahado rasmiya inaad iimaankaaga in badan ilaaliso oo feejig tahay oo noloshana aad la dhaqmayso inaad wax badan feejig tahay baad u baahan tahay sidaa awgeed ayaa waxaynu u baahannahay ilaahay subxaana wa tacaala duul buu qur-aanka ku tilmaamaya qalbi enga ku dhacay sababtuna ay tahay wakhtigaa ku dheeraaday dabeetana waanaday waayeen ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazla min alxaq miyaanay gaadhin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa mu'miniinta ahi wakhti quluubtoodu ay khushuucdo oo ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo wamaa nazala min alxaq waxaa la soo dejiyee diinaya xaq ah wakhti ay qalbiyadoodu u jilicda miyaanay gaadhin oo walaa yakuunu aanay la mid noqonin kuwa laynooga digaya inaynu la mid noqonno maxaa ku dhacay kaaladiina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim ulamad faqasad quluubuhum baa ilaah yidhi oo aanay la mid noqonin kuwii kutubta hore loo siiyey ee wakhtigu ku dheeraaday baa ilaahay leeyay subxana wa tacala haddii wakhtigu dheeraado adna aad cusboonaan weydo waad dhimanaysaa waad gaboobaysaa qolada tan ahlu kitaabka ilaahay wuxuu inooga digaya inaynu la mid noqonno iyaga maxaa lagu sheegay kaaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim almad wakhtigaa ku dheeraaday baa ilaahay yidhi faqasad quluubuhum dabeetana qalbiyengeg bay qaadeen waxaa dhaca nin wadaad ahaan jiray unbaa wuxuu idhahdaa xaggan iyo siyaasadda iyo baabkan baan ka soo tumaya meel cidlaabaa fadhidaane bile marka la waayaabu libdhaaba waayo wuxuu ka tegey meeshuu iimaankiisa ku cusboonaysiin lahaa nin wadaada baa yidhahda war waxoogaa tijaarada iyo intan baynu u baahanay sannado markuu xoogsadaababaa dibba masaajidda loogu waayaa nin wadaada baa halkan carro yidhahda waa dhoofaya halkan baa ka baxaya muddo markuu gaalada dhex joogaa unbuu milmaa dibba loo waayaa mid noloshoo dhan isku soo dar meeshaa doonta u dhaqaaq noloshu waxay u baahan tahay iimaankaaga inaad la daba taagantay inaad cusboonaysiinayso shaqo kastoo aad qabato xataa haddaad jihaad gasho si aad dhiigga ugu jirto marka dambe qalbiyeengeg baad qaadi haddaanad rabbi in badan dib u xasuusan dib iimaankaaga u cusboonaysiinin dib u noolaanin walidaalik waxa uu u baahan yahay qofka mu'minka ahi iimaankiisa inuu mar walba cusboonaysiiyo iimaanku wuxuu ku cusboonaadaa bilcilm wuxuu ku cusboonaadaa bidikr wuxuu ku cusboonaadaa xalaqaat alcilm xalaqaat dikr wuxuu ku cusboonaadaa dhulka alle subxaana wa tacaala la ysku xasuusinayo sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya duul intuu ka warramay walam yusiruu cala maa facaluu wahum yaclamuun alisraar cala almacsiya ayaa qalbi madowga keena iimaanku markaas kullamaa aad xagga cibaadada usii janjeedho iimaankaagu cisboonaysiintiisa iyo koristiisuba way socotaa kullamaa xagga imtixaanaadkaadu bambaxdana iimaankaaga nuqsaantiisa iyo dhibtiisiiba socota waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu sariqu xiina yasriq wahuwa mu'min walaa yashribu yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalla ka zinaysanaya ma zinaysta baa la yidhi isagoo maxay mu'mina maxaa looga jeedaa yacni isagoo iimaankiisu uu xoog dhammaystiranyahy hadduu iimaankiisu xoog lahaan lahaa maxaa dhici lahaa dee zinaduu joojin lahaa laakiin hadday zinaba martay in dalool jiraabaa muuqda in dacfi jiraabaa muuqanaya sariqa hadday martay in dacfi jiraabaa muuqanaya khamre hadduu maray in dacfi jiraabaa muuqanaya sida daraaddeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa ma zinaysto isagoo maxay waxa kan iimaankiisu uu dhammaystiran yahay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa ama nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu in badan arkaynaa axaadiid uu miisaanka munaafaqnimada lagu qiyaaso uu ku tilmaamayo saynu horeba in badan u sheegnay inuu acmaal yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey xadiidkii cabdillaahi bnu camar ee shaykhaynku ay soo saareen arbaca man kun afar ninka ku sugani waa munaafiq khaalisa ninka qayb kaga suganina khasla min annifaaq baa ku sugan khasla min annifaaq hadday kugu sugnaatay macnaheedu waxa weeyaan hulma fii iimaanik dalool baa ku jira iimaankaagii dacfaa soo galay waxa la sheegoo dhammina waa acmaal haddana waxaa la yidhi haddii la aamino waxbuu khiyaameeya haddii la aamino hadduu iimaan masaajid yahay oo salaada uu si fiican dadka u tukin waayo waa khiyaameeyey hadduu imaam guri yahay oo uu reerka si fiican u maamuli waayo waa khiyaameeyey hadduu imaam madaxweyneha yahay oo uu dowladda iyo dadka si fiican u maamuli waayo waa khiyaameeyey hadduu mid shirkad haysta yahay oo si fiican u maamuli waayo waa khiyaameeye biqadri almas-uuliya intaad mas-uul ka tahay ayay khiyaamadaad ku xidhantay haddaad khaa'in noqoto waa dacfi fi liimaan waa iimaankaagii oo sii dhimanaya haddii maxay warka beentahay uu kugu tiro bato dhegtiyaafku hadday isu kaa dalooshamaan waa dacfun fi liimaan haddaad ballanka baxaagu bato aad dadka intaad ballan la gasho haddana khiyaamayso waa khatar haddii muranku uu ku dhaafiyo xaqa oo rag iska dhicidu ay xagga kale kaaga tuurto waa dulmi idan nusuustaasoo dhan ma akhrinaye waxaan tilmaamayaa uun inay sheegayso ziyaada fi liimaan ama naqsun fi liimaan inay sheegayso وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نبينا عليه الصلاة والسلام وحلي أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية العلم أي إيمانك الزيادية شبهاتك علم باد دفاعة شبهاتك علم دفاعة isin lowsiiska kuma tago caqligu dib unbuu soo celiyaa waxaynu u baahanay inaynu iimaankeenna korino oo kobcinno shahaadatu lmiilaad waan ku dhashaydii waxay u baahan tahay in wax lagu daro nolosha aynu ku dhex jirnaabaa dacfiga keenta waxaynu u baahanay inaynu iimaanka cusboonaysiino cilmi iyo aqoon buu u baahan yahay qasabada labaad yacni waxay yidhaahdaan qalbiga bini aadamka laba qasabadood ama laba baambo ama laba tuumbo baa ku furan bay yidhaahdaan tuumbada shubahaadka iyo tuumbada shahawaadka tuumbo shaki iyo qurun bay ku wadaa iyo gaalnimo iyo wax la mid iyo bidce iyo waxaan fiicnayn tuumbada tuumbada nadiifisaa waa cilmi diinta loo yeesho iyo rabbu si dhaba loo caabudo tuumbada labaadee shahawaatu nafsigana waa taqwo iyo alla kacabsi iyo dikri iyo ahlu dikriga la socodkooda ayaa iyana nadiifisa hadday labada qasabadood oo uskagiba kugu furan yihiin labada kalena kaa xidhan yihiin ka warran laba uskagi hadday furan yihiin noloshan waa furan yihiin nin waloo inaga midabana labadaasi waa furan yihiin haddii labadaasiba kugu furan yihiin labada kalena ay xidhan yihiin ama tininhay yihiin in yare dhibco yaryar inuu ka soo dhacayo intee baa iimaankaagu nadiifoobaya intee baa qalbigaagu sugnaanaya intee baad caqiidadaadu xoogoobaysaa intee baad diintaada mintid ku ahaanaysaa shahwaatu nafsigu waa khatar waa kaasi qur-aanku uu ku tilmaamayo nebiyullaahi yuusuf waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsihi wagallaqat alabwaaba waqaalat ayta lak qaala macaada allahi innahu rabbii axsana mahwaay iimaanku markuu xoogan yahay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min baa ilaahay tilmaamay ka sinaysanaya ma sinaysto isagoo mu'mina that means iimaankaa dacfi ku jira ama iimaanku hadduu xoogan yahay maxaa ku dhaca waxaa ku dhaca zinada iyo waxa kaniba ma soo agmaraan bale haddii xataa lagu qasba ma yeelo nebi yuusuf isagoo dhallinyara oo qariiba oo waxba haysanin oo gabadhii waddankaba ugu qurux badnayd la jooga oo gabadhii boqorka ay tahay oo meel sare ay joogto oo kuwa ay ahlu shahawaadku raadceeyaan ay gaadhi waayeen ayaa nebi yuusuf isaga soo gashay iyadoo soconaysa intay u soo gashay isagu ma hunguraynin weliba iyadaa hunguri wadaa waraawadatu alatii huwa fii beytiha baa ilaah yidhi muraawada lama odhanin way doonto qurhe waa xodxodasho istaba socota muraawadadu waa iyadoo aan kabta lagaa dhigin ilaahay wuxuu leeya waraawadatu alatii huwa fii beytiha tii uu gurigeeda joogay baa hunguraysay oo ku noqnoqoto raadcaysay oo isku dayday si kastaba in lagu helo dabeetana wuxuu yidhi macaad allahi innahu rabbi axsana mahwaay iyadoo aan khajilaynin bay tidhi hayta lak waqallaqat ilabwaab baa ilaha yidhi albaab oo dhanna waa qafishay dabeetana soo dhawow bay tidhi wuxuu leeyahay macaad allahi innahu rabbi axsana mahwaaya waxa la yidhi waa lagu tumi haddaad yeeli weydo waa lagu xidhaya ama waa lagu xabsiyi ama warka lagaa rabaad yeeli baa la yidhi qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow xabsiga agtayda lagaga kalgacal badan yahy buu yidhi waxay igu yeedhayaan waxay joogtaa xabsi iyo iyo gaaladu ama kuwa ahlu shahwi waxay fursatulcumrigaba u yaqaaneen janis iyo xabsay joogtaa markaasu wuxuu leeyahay xabsigan gelay iyo toorjarka xabsi buu galo bidca siniin siduu qur-aanku tilmaamayo ku jiray idan iimaankiisaa xoogganaayoo cusboonaa iimaanku wuxuu u baahan yahay shahwatu lfarji inuu qaban karo warajulu dacathu imra'atun daatu mansabin wajamaal faqaala innii akhaafu allah toddobadii carshuraxmaan aakhire hadhsanayey waxaa ka mida dee dadka iimaanka waaweyn leh waxaa ka mida miday gabadhi u yeedhay mansab qurux iyo jamaalba leh jamaal iyo mansab iyo xasab iyo wax walba leh oo uu ku yidhi innii akhaafu lanaidhaaf rabbaan ka cabsanayaaye shahwatulmaal baa la mida in nafta laga xejiyo inaad xaaraanta iyo xalaasha kala garato xasaasiyaday saxaabadu qabeen maalan xoolaha xaaraanta iyo xalaashooda reergayse maalmaha waxaan maqlayaa qolaa tidhi ribaa la daldalayaaiyo keena lacagto lacagtiiba waa la wada dhiibtay dabeetana waa la iskala tegay baan maqlayaa abi bakarna xadiidka bukhaari uu warinayo abi bakar ayaa ghulaam ghulaamadiisii ka mid ah ayaa maalin raashin u keenay dabeetana raashinkii baa abibakar cuna markuu raashinkii cunay buu yidhi abibakarow raashinkan aad cuntay ma garanaysaa xaggaan ka keenay may buu yidhi wuxuu uhi waa waxoogaa berigii hore jaahiliyada intaan laba islaamin waxoogaa aan shaqaystay weeyaano waxoogaaga kan nin baan u curaafeeyey buu yidhi curaafayskana ma aqoone waan yaro khiyaameeyey buu yidhi mid baa ii yimi wax doondoonayo dee wuu yaro curaafeeyey faaliye waa u yaro faalfaaliyey kaahino kaahinkii baan dabeetana waxoogaa ka qaaday buu yidhi waxoogaagii aan berigaa kaahinka ka qaaday ayay ka soo hadhay buu yidhi intan yaraad iminka cuntay fartuu isgeliyo uu iska matajiyey abibakar farta intuu isgeliyey ayuu iska soo matajiyey abibakar muxuu isaga matajiyey iyadoo shareecadu ay leedahay alislaam iyo jubbu maa qablah islaamku wixii ka horreeyo o dhan wuu tirtiraa qofku markuu islaamnimada soo galo lama weydiiyo war berigii hore ma khamrigaad ka shaqayn jirtay mise ribaad lama yidhaahdo hadduu soo islaamo xoolihiisiusan la soo islaamay sidooduu ku qaataa saxaabadii islaamka soo gashay lama odhanin war berigii hore maxaa ka shaqayn jirteen wixii dulmiyo cidi daba socota waa la celiyaa gaal iyo muslim ciddii doontaa ha lahaatee hadduu xoolo uu soo dhacay isagoo la roorayo uu yimaado oo yidhaahdo dabeetana waan islaamay dhacna iska celi baa laleeyahy islaam waa muqiira bnu shucba tiisiyo kale nebigu wuu ku diiday waxoogaagii uu nimanka ka soo turufeeyey lama ogola taa laakiin wixii iska jaahiliyadaadii aad iska xoogxoogsatay ama ribo ku hel ama khamri ku hel ama haddaad islaamto oo soo gasho lagu odhan maayo berigaaga hore laakiin abibakar waxay yidhaahdaan xasaasiya wuxuu ka qabay wax shubahaba ay geli karto xumaba curaafaysba wax ka yimi ninka kan xalaal bay u ahayd hadda wakhtigan uu sita baa suurtagala laakiin abibakar wuxuu arkayay in allaha ayibu laa yaqbalu ilaa ayiba wuxuu arkayay wuxuu cunayo inuu ilaaliyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamaha wuxuu ku sheegay yaأtii cala nnaasi zamanun laa yubaali lmar'u ma akhada minhu a min xalaalin kana min xaraam dadka wakhtaa ku iman doona dadku aanay garanaynba xoolaha lasoo helo ma xalaal baa lagu xoogsaday mise xaaraan baan la kala garanayn mar hadday xooleyiin wixii xoole iyagu waa qaado oo wakhti la taagan yahay wixii xoolo ahay iyagu waa qaado male ma xalaalba ma xaaraanba ikhwatii fi lcaqiida dariskan caawa ujeeda oo dhammi wuxuu ku kooban yahay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billah wuxuu ku kooban yahay aayadda aayadda ku xigta inay akridaan aayadda ku xigta ilaahay muxuu leeyahay ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufra rabbi wuxuu leeyahy ina aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay uma kafaruu dabeetana gaaloobay uma aamanuu haddana iimaan laga helay uma kafaruu haddana gaaloobay uma isdaaduu kufra hee maxaa la yidhi markaas lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila alle subxaana wa tacaala kuwaa dembigoodana dhaafi maayo jidna ku hanuuni maayo maxaa la tilmaamaya waxaa la tilmaamaya qofku haddii aanu soo jeedin inuu dowraankan geli karo inuu iimaan laga helo oo haddana gaaloobo oo haddana iimaan laga helo oo haddana gaaloobo tan maxaa ka ilaali waa laba aayadoodoo isku xiga yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi waa aayadda hore aayadda boqol iyo lix iyo soddonaad min suurati nisa aayadda boqol iyo toddobiyo soddonaad ee ku xigtana ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu idan waxaa jirta duul iimaan laga helayo laakiin aan iimaankooda ilaashanayn haddana gaaloobi doona haddana isbarqaban doona oo iimaanka ku soo noqon doona haddana gaaloobi doona yacni duul aan faejignayn baa jira duulaan faejignayn nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday wuxuu ku tilmaamayaa inay wakhti iman doono dadku qofku uu waa berisan doono isagoo maxay mu'mina galabaysan doono isagoo maxay kaafira galaba isweydaarkaasi maxaa isweydaarkan dadka ku keenay xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya inuu diintiisa ku iibsan doono caradun min addunya yacni waxoogaa yaroo bidhbidh adduunyaha mararka qaarkood in diintaba la dhaafsan doono taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad u baahan tahay faejigni iyo soo jeedis iyo digtooni aad u digtoon tahay waxaad aakhiro ku badbaadi lahayd oo iimaankaaga inaad dhowrato oo wax kasta oo shubha kaa gasho aad iska ilaaliso oo wax kastaoo shawaatu nafsiya aad iska ilaaliso oo sida dadka maanta joogaa dirhamka iyo diinaarka ay u ilaashadaan si ka xoog badan inaad u ilaaliso ilaalintiisu waa daris dheer laakiin cumuuman waxaad u baahan tahay inaad ilaahay rumayso waxaad u baahan tahay inaad diintaada barato cilmi u yeelato oo cilmiga ku noqnoqoto xifdidid oo aanad ilaabin waayo cilmigu waa macrifa marka hore haddaan loo noqnoqonna waa la ilaaba imisaa masale lagu dhigo aanad waxba ka xasuusnayn cilmigu ku noqnoqoshadan buu midho ku dhalaa ku celcelintan buu raad ku yeeshaa nafta uu raad ku yeeshaa caqliga uu ku degaa qalbiga uu ku degaa ku noqnoqoshadan baa wax taraysa saa daraaddeed baa ilahay idinku celceliye idinku celceliye khalaqa samaawaati walarda khalaqa samaawaati walarda imisaad qur-aan ku aragtay ku noqnoqoshadaa wax kuu taraysa waxaad u baahan tahay cilmiga inaad ka fogaanin baratid kortid kobacdid waxaad u baahan tahay cibaadaadkaaga inaad dhowratid waxaad u baahan tahay inaad xalaal miiratid waxaad u baahan tahay meelaha khayrka lagu hayo inaad joogtid waxaad u baahan tahay dadka khayrka wada inaad la socotid oo dadka kale ayaa islaaxinaya dadka kale u tago oo islaaxi laakiin ha ku milmine ku milan kuwa khayrka qaba nebi maxamed baa ilaahay leeyahy wasbir nafsaka hee maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashi haddii nebi maxamed laleeyahay wasbir nafsak maca aladiin waxaad naftaada ku sabir siisaa la joogtaa kuwa maxay rabbi caabudaya gelin horiyo gelin dambaba kuwaasaad u baahantay inuu noqdo hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwii la yidhi inaad kuwa ka durkin baad u baahantay war awliyanimada kor baa loogu koraa haddaad weli noqotay mar haddaad laa ilaha illallah tidhaahdo weli baad noqotay awliyanimada kor u kor ilaa aad ka gaadho kuwii xadiidkii xadiisulqudsigu sheegayay inuu alle leeyahy subxaana wa tacaala man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb waa awliyo kortay oo ku kortay xagga fiican dariskani markaa wuxuu ku kooban yahay hal mas'alo oo ah warbar aan waxbartay idinkuma filla iyo wadaad baan ahaan jiray kuguma filla iyo waxoogaagan kutubtae meelahan lagu marmariya anigu horaan u dhigtay kuguma filla ee waxaa kugu filan inaad korto oo kobocdid oo diintaada girgirka haysatid oo qasabadaha habaarka qabee qalbigaaga ku furan cagsigooda aad furtid oo aad maydhid wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu